asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacaanoo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa meel walba oo aad dunida ka joogtaan halkani waa daljir ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waxna maanta barnaamijka idiin sahashay shirkadda isgaadhsiinta ee golis qodobada barnaamijka xulashada ah ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararka ka imanaya degmada boocame ee gobolka sool ayaa ku warramaya in abaartii ugu xumayd ay deegaankaasi ka taagan tahay iyadoo saamaysay dadka iyo adduunyadaba magaalada buuhodle ee xarunta gobolka cayn ayaa maanta siyaabo kala duwan loogu kala dhawaaqay guddiyo ka qayb qaadanaya taakulaynta dadka abaaruhu ay saameeyeen jaamacadda magaalada boosaaso ayaa waxaa ka qalin jebiyey dufcaddii siddeedaad qodobadaas iyo kuwo kale barnaamijka xulashada ayaa ku maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo khadar cawl ismaaciil
gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaana b l k ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa shaqa joojin saaka ka sameeyey magaaladaasi kadib markii la sheegay in lagu soo rogay bixinta lacaga caymis ah oo gawaaridooda ah taasi ay sheegeen in si khasaba loogu soo rogay wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhowaan waxay heshiis la gashay shirkad gaar loo leeyahay oo qaabilsan caymiska iyadoo lagu amray gaadiidleydu in ay galaan caymiskaasi wadayaasha gaadiidka ayaa sheegay in lagu amray in si khasab ah ay u galaan caymiska islamarkaana aanay awoodin lacagaha caymiska iyaga oo ay taasi u dheer tahay lacagaha cashuurta ah ee si joogtaa looga qaado isa soo baxa gaadiidleydu ka dhigeen agagaarka saybiyaano ee muqdisho ayaa waxay ku sheegeen in shaqadooda ay joojinayaan inta laga khafiifinayo lacagaha caymiska ah ee gaadiidka lagu soo rogay shirkadda caymis oo lagu magacaabo takaaful ayaa sanada hore xafiis ka furatay magaalada muqdisho iyadoo howlaha shirkadan caymiska ay ku salaysan tahay sida la sheegay shareecada islaamka dowladda soomaaliya ayaa adeegyadii ay bulshada u qaban lahayd ku wareejitay shirkado gaara waxaana muqdisho ka jira shirkado kala duwan oo qabta adeegyada dadweynaha oo lacago ay ku qaataan taliyaha socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed aadan koofi ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay inay hirgeliso laamihii hay-adda socdaalka ay ku lahaan jirtay xuduudaha dalka soomaaliya taliyo koofi oo maanta tababar u furay shaqaale loogu talagalay inay ka howlgalaan xarumaha hay-adaha socdaalka ee xuduudaha dalka ayaa hadalkan sheegay shaqaalaha tababarka loo furay ayaa waxaa si buuxda ay uga howlgeli doonaan xafiisyada socdaalka ee xuduudaha iyagoo kantarooli doona dhaqdhaqaaqyada xuduudaha iyo la socodka ajaanibta dalka soo gelaya dhanka xuduudaha sida uu sheegay taliyo koofi waa tillaabadii ugu horreysay oo muddo lix iyo labaatan sane kadib ay hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha soomaaliya ku howlgelisa xarumo hay-adaha socdaalka ee ku yaalay xuduudaha dalka waxaa socda gurmad lagu badbaadinayo dadkii saarnaa diyaarad ka timid dalka baraaziil oo ku soo dhacday duleedka magaalada la yidhaahda madelen ee waqooyiga dalka colombiya diyaaradani waxaa saarnaa koob iyo siddeetan qof ay ku jiraan sagaal shaqaale iyo toddobaatan iyo laba rakaab ah dadka rakaabka ah waxaa u badnaayeen koox cayaar ah oo kubadda ciyaarta oo ka tirsan horyaalka dalka baraaziil kooxdan ayaa lagu waday in ay maalinta berri aha cayaarta faynalka la ciyaarto koox ka soo jeeda magaaladaasi madalen oo lagu magacaabo atlantic national oo dalka colombiya ka dhisan wararku waxa ugu dambeeyey ee la helayo ayaa waxa ay sheegayeen in sagaal qof nolol lagu helay balse gurmadka deg dega ayay caqabada ka haystaan sidii ay ku gaari lahaayeen goobaha ay diyaaradda ku dhacday oo dhul buuralay ah warkii waanaga intaasee dibida ku celiyo qaybaha hadhe ee barnaamijka xulashada mahadsanid khadar hawha weyn rabbiba waxidaad wada taqaaniine adeegga kulnasa balas waa adeeg macaamiishu ku xidhato mobilkooda si marka la wacayo ay u dhegaysato macmiilka wacaya waxaa lagu soo kordhiyey in ciddii u baahan loo geliyo xayisiin loogu diri doono liistiga kunnaso waxaa xayisiis ku samaysan kara ganacsatada bahda waxbarashada iyo cid kasta oo u baahan kunnaso oo ku nasteex kuna nagow inta uu qabanayo macmiilka aad wacayso boolis waxa ay ugu tala gashay adeegga kunnaso si aad u sii dhegaysato cod macaan oo suugaan soomaaliyeed ah najiido ama cod kale oo aad dhegaysato inta uu qabanayo taleefonka haddaba adeegga kunnaso kunnaso oo ku nagow adeegga kunnaso aan ku bilaabay sida qodobada barnaamijka ku maqlayseen wararka ka imanaya degmada boocame ee gobolka sool ayaa ku warramaya in abaartii ugu xumayd oo soo martay in muddaahi ay ka taagan tahay deegaanka deegaano badan oo ka mid a dhulka soomaalidu degta ayaa degmada boocame la qaba roob la-aanta iyo abaarta saamaysay dadka iyo adduunyada degmada boocame ee gobolka sool waxay ka mid tahay degmooyinka sida ba-an uu saameeyey dhibaatooyinka kala duwan ee abaartu ay ugu daran tahay mid ka mid a waxgaradka degmada boocame ayaa sheegay in xaaladdu xilligan ay culus tahay loona baahan yahay in dowladda puntland iyo shacabkeeduba ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha ee degmadaasi degmada boocame xilligii dayrta waxaa ka da-ay roob yar oo aan badnayn waxaa isugu soo guuray shan gobol sanaag hayland karkaar garoowe sool shantaa gobol iyo degmooyinkoodu degaan boocame dhinacay do yay yay hawdi oo nugaalbaleh ayay soo galeen waxaa halkaa ka baxay haddii xooluhu markii hore jiilaannimaba iska ogolaayeen oo qori iyo wax ka helayeen iyo wixii soo baxayba way israaceen waxaa la gaadhay xilli aan wax madow iyo wax catoonna laga heli karin xooluhu iska dareeraan wixii nooli wixii kalena iskana soo hoydaan waxaa la gaadhay dhimasho xoolaha ah inaan been sheego ma rabee dhimasho aan laga sheekayn karinoo xoolaha oo ah dadkii soo hayaamay baa ugu ba yacni ugu dhibaato badan marka waxaad moodaa in baraka yani mataqaana dee qaxooti inuu ka bilowday qaxooti baa ka bilowday baan odhan karaa sababtoo ah nin wixii uu haystay cad iyo caano aan midna ka heli karin baa aada ugu badan mana garan kartid dhulka miyiga ahi inaad magaalo ku jirtid iyo inaad miyi ku jirtid sababtoo ah meel ummadi ka dhiman tahay baadan indhaha saarayn dad iyo dunyo laakiin waxaad kala garanaysaa aqal soomaaliya inaad ku dhex jirtid iyo daara iyo inay daara tahay baad kala garanaysaa
gurmad baa jiray dhinaca abaaraha oo puntland ay ku dhawaaqday oo iyo dad kaleo iskood isu xilqaamay wax la gaarsiiyey degmada iyo dadkaas reer guuraaga ama jiraan nimankii sanaa ka soo guuray nimankii sanaa ka soo guuray baabuur raashinah oo galbeed ka yimi baa dabaso yaa loo keenay oo loo qaybiyey dadkii degaankaa loogu dhiibay iyagaana loo qaybiyey cid kale lagama siin laakiin cid kale oo gargaar aadaminimo u keentay ma jirto cidda raashinka keentay oo gargaarka ay u qaybisay waa kuma
waa galbeed baan ku idhi malaha dee maamulka galbeed hargeysa ka jira somalilan baa ka wadaa somalilan baan ka wadaabaa baabuur raashina u keentay dadkii ka soo guuray sanaag boocame waxay hoos timaadaa puntland dabcan in somalilan ay raashin mucaawinaha keento maxaa keenay maxaa la odhan karaa lagu sifayn karaa dadka haddii xitaa irsaa-il waxa uga yimaadaa dadku waa qaadanaya duruuf baa ku kalifasa laakiin waxaa runa waa puntland boocame puntlandna gargaar aadaminimo weli kama soo gaadhin
waaya ugu dambeyntii muxuu yaha baaqiinu degmada boocame odayaashii haddaad tihiin
baaqayagu waxa weeye dowladda puntland oo aanu ka mid nahay oo dhisanay annagu markii wacyigii ay uu keenay dowladdii soomaaliya meesha ka baxday dowladdii aanu dhisanay ee puntland waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa si si dowladnimoa oo si maamula oo si ehelnimo ah oo si islaamnimo ah waxaan ugu baaqayaa dadka ha loo gurmado ha loo gurmado oo ha loo gurmado waxaa intaaba kasii xoog badan waxa weeye oo ka culays badan dadku hawdiyo nugaal baa layahaa nugaasha wixii gaadi karaa biyay ka helaan laakiin hawdka biyihiisi way go-een wadooyinkoo loogu dhaamin jirayna way go-een marka waxa weeye dadka hawdku meeshii biyo loo marin lahaabaanba jirin haddii aan aftar wiigga dhexdiisa wax laga qabanna waxaan leeyahay xaaladdu waxay gaadhaysaa meelaan waxba laga qaban karin waxaan ugu baaqayaa ummadda ummaddaa ka dhalatay oo deli iyo dibadba meeshii doonto ha jirto iyo dadka kaleo ehelkaa iyo islaamkaba dadkaa iyagaa tacwiid in loo fidiyo waxaana odhan karaa dadka aan ka hadlayaa waxa weeye ugu dhibaato badan oo xoolahoodiina dhinteen dadkoodana aan odhan karo dhimashuuba bilaabi rabaa waxa weeye dadkii hayaanka ku yimi waxaa ugu roon qof meel kumoodu helo mooye dee haba la ha la barakiciya dadkii degaanka loogu yimi waxaan ugu baaqayaa ummadda islaamka oo laga yaabo inay codkaygaa dhegaysato dadkaa anigu aan soo arkay oo aan afkaa warkaa ka bixinayo sida ugu dhaqso badan sida ugu dhaqso badan sida ugu dhaqso badan in loogu soo gurmado ilaahay baa gurmade ciddii shaqo loo diro ciddii shaqo loo diro waxaan odhan lahaa ciddii shaqo loo diro ama ha ahaato wax dadka loogu sii dhiibay ama ha ahaato dee nin shaqo loo diray sida anoo kaleba dabagal ha lagu ahaado oo xisaabtan ha jiro in wixii meeshii wixii loogu talagalay uu tegey iyo inuusan tegin shaqadii in la qabtay iyo inaan la qaban
odayaasha iyo waxgaradka iyo weliba culimmada magaalada buuhoodle ayaa maanta ku dhawaaqay guddi sal ballaadhan kuwaasoo loogu talagalay inay ka qayb qaataan taakulaynta dadka ay saameeyeen abaaruhu waxna munaasabad ballaadhan oo maanta ka dhacday gudaha magaalada buuhoodle odayaashaasi ay ku soo bandhigeen iyo culimmadii la socotayba xubno isugu jira labada dhinacba oo ka qayb qaadanaya taakulaynta dadka abaaruhu ay saameeyeen khadar cawl ismaaciil ayaa warbixintan inoo haya kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen odayaasha culimaa udiinka iyo qaybaha bulshada buuhoodle ayaa lagaga dhawaaqay koob iyo labaatan xubnood oo ah guddiga abaaraha ee gobolka cayn waxaana loo xilsaaray guddigaasi in ay ka qayb qaataan islamarkaana gacan u fidiyaan gurmadka dadka tabaalaysan ee abaaruhu saamaynta ay ku yeesheen afhayeenka guddiga maxamed deeq xaaji xasan iyo guddoomiye ku-xigeenka faysal maxamuud ayaa ugu horreyn ka hadlay kulanka lagu shaacinayay guddigan intii dagaalkeenu uu dhan yahay ama aan dagaali karin aan dagaalayna guddiduna waxay ka kooban tahay waxa weeye tiro ahaan koob iyo labaatan xubnood koob iyo labaatan xubnood oo gobolka buuhoodle ka kooban bulshaweynta ku dhaqan buuhoodle ayay guddidaasu ka soo jeedaan waxaan intaa raacinaynaa sidii guddoomiye ku-xigeenkii koowaad uu sheegay waxaan baaq u jeedinaynaa inta imika waxa weeye joogta gudaha dalka iyo dibaddaba runtii abaar baa jirta kuleedi baa jira biyo la-aan baa muuqanaysa dhib baa taagan waan ku celcelinaynaa ilaahay baan weydiisanaa inuu dhibta inaga faydo laakiin waxaan leenahay aan isku tashanno guda iyo dibad baan isugu tashanno nin walbaaba waxa uu hayo ama uu kari karayo waxa weeye waa inuu huraa waxaanu leenahay oo baaq dheer aanu ku jeedinaynaa dadka muxsiniinta ee wanaagga jecel ee khayrka jecel ee sama samaxfalka jecel inay ka qayb qaataan waxa weeye dhibaatada jirta dhibaatada jirta in laga qayb qaato la gurmado la iskaashado la isku tashado intaas baan waxa weeye aan jeedinaynaa ka guddi ahaan idinka waxaan idinka rabnaa dadweyne ahaan waxa weeye inaynu istaageero inaynu waxa weye isgalab istaagno inaynu waxa weeye wixii walaalo inaynu gaadhsiin karo inaynu gaadhsiino intaas baan idinkan idinka rabnaa inaynu baaq u sii dayno dadkeena dibadda iyo gudaha jooga inahaa un baana hadalku ku soo xirmayaa ilaahayna wuxuu yidhi irxamuu fi lardi man yarxamka fi samaayo markaynu inagu isu naxariisano unbaa inagana laynoo naxariisanaya waxaan ku la dardaarmaynaa dadka baaqu markuu gaadho inay u soo naxariistaan dadkooda mid walba wuxuu ilaahay siiyey guda iyo dibad mid kastaba ha noqdee wuxuu ka tari karaa abaartaasi ka kicin kara oo ka kiciyo bismi illaahi wabilaahi tawfiiq sidaasaa shirkii inoogu xidhan yahay iyo xafladeennu maanta taa weye odayaasha cuqaal iyo qaybaha bulshada oo ka soo qayb galay kulanka lagu shaacinayay guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka cayn ayaa iyaguna soo dhoweeyey guddigan waxayna ku baaqeen in loo gurmado dadka tabaalaysan ee abaaruhu saameeyeen socodkoodu mi midoobo naxariistoodu midowdo sida loo baahiyayna waa sida saa un baa lagaga dambaaran karaa iyo ilaahay cabsidii oo dib loogu noqo qoomamo wixii ina ka tegi qof hore dib ugu noogu qoomeeyo intaa un baynu kaga gurguuran karaa waxaan leeyahay caalimka marka hore soomaalidu iyadu waxaan ku yururaani daacad ha isu noqoto oo ha ka kacdo oo waxa maanta haystaa hore uga soomaaliya ha garato waxa maanta haysta soomaali ka maanta wax dib u hada waxoogaa haystee heli karaya ee dib u hadhaa xagdhow hagula tegi arrintaa soomaalida saasaan caalimkana dhanna waxaan leenahay baaqas mar walba waa idinku soconaya baaqu waa ruuya been ma aha ilaahay baa gargaar fidiya waxaanse u baahannahay gargaar baa loo baahan yahay dadku in bini-aadamku in isu naxo isu taakulaysto oo ma maalinba sanadba waxa badarka waxa ka jira qolada kale taakulayso yaa loo baahan yahay waxaanu leenahay taakulo badan ha loo geysto dadka ha loo kaco oo dhagaha iyo indhahaba ha loo furo oo socodka ha loo furo saasaanu biniaadamka caalimkana ka codsanayna loo guntado koo waxaa ka ah xagga biyaha biyaha la dhaaminayo meelaha qaarkood waxaa ka dhow in maaragtay ciddii ceelul qodi karta inay qodaan waayo wax tuuba soo qaada maahaane ee waxaa maaragtay meel qura biyeysan oo dadkan u biyeysani ma jiraan dhulkii deegaanka ahaa ee runtii waa dhibaato aada u weyn markaa ciddii ceel qodi karta iyo ciddii wax dhaamin karta iyo ciddii gurmataa kula samayn kartana waxaan ugu baaqaynaa u jeedinaynaa inay maaragtay arrintaa qayb ka geystaan ee intaasaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi khadar cawl ismaaciil raadiyow daljir buu hodle